Bulshada xoolo-dhaqatada ah ee ku nool deegaanka Togga-Moqor oo hoos taga degmada Baran ayaa codsaday in loo dhiso baraago ay ku waraabsadaan xoolahooda. Deegaanka Togga-Moqor ayaa qurbo-joogta deegaanka ka hirgeliya ceel-biyood riig ah oo dadka deegaanka baahi weyn u qabeen iyadoo xoolo-dhaqatada biyaha laga iibin jiray qiimo dhan siddeed doolar. Qaar ka mid ah xoolo-dhaqatada deegaanka Togga-Moqor ayaa codsaday in loo sameeyo barkado ay biyaha ka cabaan xoolaha oo haatan gacmahooda ku waraabiyaan.
waxaa weeye ceelka waa lagu liibaanay waxa weeye dee dayac baanu awal ku qabnayo haddeerna waa aragtaa meesha waa naga yarahe dayacan tahayo waa jiimbar ma leho waxaan ku idhaahdaaye aad bay xooluhu waa saasaa biyaa loo dhurayaayo waxay rabtaa riigu diga lagu shuba qasabaday rabtaayo waxay rabtaa jiimbaro loo loo hagaajiyo tingi bay rabtaayo waxa weeye dee waa baahi baanu u qabnaa in naloo sameeyo jiimbaradii oo taangigii oo waa kaa annana meel dhow fog baan dhul fog baa looga soo arooraayo waxa weeye waxa weeye baahi weyn baanu qabnaa baahi weyn baanu u qabnaa waxa weeye xooluhu si fiican bay meesha u joogaaneen lama hori karo waa ku dayac bay ku qabaan
waxa weeye waagii hore biyuhu biyaha caleed iyo biyaha barameed baa biyo kama dhexay raad baanu ku mari jirnay dhulka ma garatay maantana alxamdulilaahi rabbi caalamiin biyo boqor laga soo saaray baa dusha ku cabbeynaa dad iyo duuyo waa dherigna barkedaha biyaha ku dhaca dayrta gugi ku dhaca gugi yaa biyaha gugi ku dhaca baanu xagaaga u soo noqon jirnay waxaa weeya qiimahooduna marba siddeed doolar nagu gaari jiray haddana waxaa weeye alxamdulilah waa kow halkii foosto baa siddeed doolarna la ka siin jiray soo ma garan marka alxamdulilah rabbialcaalamiin nimanka meesha ka qodayna waxaa weeye ilaahay khayr ilaahay ha siiyo nimankaas waxa weeye hadda dhib yar waxaa jira uun biyahan biyo gelin bay u baahan tahay meesha ya taangi bay u baahan tahay jiimbarray u baahan tahay wax walba waa u baahan tahay soo ma garan ma aragtaa baaldigaa inaanu jiidaynayo gacanta ku dhifanayna daabadeed nimankan halkaa biyaha ka soo saarayna la halkaa keenay maanta in laga hawl yareeyo iyagana oo loo dhiso
waxaan rabnaa inta naga dhiman oo qabyada ah in in wixii naloo qaban karo naloo qabto sidaas baan doonayna oo ah berkedihii oo aanay lahayn oo aanay lahayn wixii xooluhu ku cabbi jireen aanay lahayn taangigii oo aanay lahayn haddii alla wixii dee dhiman ilaahay baa og laakiin waxa weeye inta naga dhimani waa in badan oo aan la mataqaanaa oo baahideeda ayay aad maaragtay aan mataqaanaa noo dhibaysa waayo dee wixii baan soo horaynaa gacmihii wayna dheeraadeen waxaan rabnay sida mataqaanaa ummadda kaleeto oo rigagga kale oo aan ka cabno oo kuwan la midoo kale ah oo kan ugu baahi badan yahay in barkadaha dee naloo sameeyo oo mataqaanaa aannu xoogaa annaga oo dhibban oo soo jarmaadnay musna dee aan musna shubiddii baan itaal ba aanan u hayn ceelbiyoodkan laga hirgeliya deegaanka togga-moqor oo ay si weyn uga faa'iidaysteen dadka deegaanka ayaa haddana waxaa jira baahiyo fara badan oo ku gadaaman ceelbiyoodkan